qaadir waa mahadsan tahay runtii shirka sheekh noo bilaabmay muxuu ahaa oo maanta aanu isugu nihi madaxweynaha iyo siyaasiyiinta oo madaxweynayaashii hore iyo barnaamijsafad iyo barnaamijxugaan iyo muxuu ahaa isugu jiray siyaasiyiin kale waxaan aaminsanahay inuu ka mid yahay shirarka ugu muhiimsanaa dee waxa weeyaan waynu ogsooneyn golaha midowga wadatashiga oo ka kooban dowladda dhexe iyo dowladaha xubnaha ka dowladda dhexe kulamadii ugu dambeeyey khaasatan kulankii ka dhacay magaalada muqdisho bishii may labada kun iyo saddex iyo labaatanka sanadkan waxaa diiradda lagu saaray qodobo xasaasiya oo ay ku jiraan qodobada doorashooyinka taasba waxaa ka dhacay in runtii conseen badan laga qaatay conseenkaasina waxa uu daaranaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ka mid ah maadaama doorasho ay tahay waxyaabaha aada iyo aad ay dadku u danaynayaan oo dalka in doorasho ay ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaala oo cadaalada oo daah furan ayna tahay tii aynu ogeyn hadda isbedelkii dalka ka dhacay ee xukuumaddii tan ka horreysay iyo waxyaabihii crisiskii dalka ka dhacay qodobka doorashada oo ay maaragtay heshiisyo hore oo ku saabsan amniga iyo asdaynta awoodaha iyo waxyaalahaas waa jireen marka kaasaa soo dedejiyey shirkan inuu yimaado marka waxaa laysla gartay oo runtii madaxweynuhu uu garwaaqsaday in lagama maarmaan ay tahay la tashi ballaaran oo lala samaynayo qeybaha kala duwan ee bulshada khaasatan madaxdii dalkan soo xukuntay ee ay tahay arrimahan dalka ee masiiriga in laga wada hadlo aada runtii shir ka furmay shalay maalinta koobaad galay maxaa diradda lagu saaro ugu muhiimsanaa shirku runtii de muu dhammaan oo kolley berrina waa shirayna haddii ilaahay idmo marka anigoon ka hordhac ahayn wuxun baan jecela inaan iftiimiyo qodobada ugu muhiimsan ee diiradda lagu saaray shirka waxaa ka mid a arrinta doorashooyinka oo ah in wakhtiyada in la muddeeyey oo madashu ay muddeysay doorashooyinka qaarkooda ay sheegtay jadwal bay u dejiyeen jadwalkaas wuxuu saameynayaa oo uu maaragtay aada iyo aada u saameynaya dowlad goboleedyada sidaynu ogsoonahay stageka ka tirsan federaalku waktiyay leeyihiin waktiyadaasi waxaa dhiga oo ku qoran dastuuradooda ay ku qoran tahay siyaasiyiin badan baana xilka madaxweyne iyo baarlamaan ee dowlad goboleedyadaas u tartamaya marka waxkabedel kasta oo taa lagu sameeyo oo aan ku imanin wada tashi ballaaran dhibaato xog lagu keeni kara dalka waxaan ogsoonahay qaarkood ay muddo yar u dhinayd qaarkood muddo kooban ay maaragtay ay ka timi marka waxaa loo fahmay in heshiiskaasi uu dhigayo sida ku qoran in bisha noofembar ee labada kun iyo afar iyo labaatanka doorashadaasi ay u dhici doonto waxaa kale oo conseenka keenay doorashada waxa layihi waxay noqonaysaa one man one food marka doorashada one man one food shaqo badan bay u baahan tahay marka xataa shaki badan baa laga muujiyey in waktigaa doorashada intaa lagu gaari karo waayo waa in dowladii hoose la dhisaa oo doorasho coday hal cod iyo hal qof ay ku yimaadaan golihii wakiilada dowlad goboleedyada waa in la dhisaa oo taasoo kale ku yimaadaan guddiyadii doorashooyinka oo iyaguna madax banaan oo xoro xalaala waa in la dhisaa aksaskii iyo dhaqaalihii iyo amnigii ay u baahneen waa in la sameeyo madaxweynuhu wada la hadla warbixin booda siiyey maxaad ka fahamteen madaxweynuhu go-aanadii la gaaray dooda ka keenteen dowladdu ma ubasishaan miiska waa iskugu keenyasa dabcan laakiin in laga wada hadlo meesha u saarnay dee dabcan waxa meesha u fadhina in laga wada hadlo ahaydba dabcan madaxweynuhu waa muujiyey inuu diyaar yahay in arrintaa laga wada hadlo waxaa kaloo qodob muhiima ahaa arrinta ku saabsan in doorashooyinka sida mabaadida asaasiga ay soo saareen golaha wadatashigu ku qoran doorashadu waa inwaa inay u adeegaysa hanaanka hufan ee qof kasta uu ku qanci karo inuu matalaad ku heli karo taasi waxaan aaminsannaha annagu in laba xisbi aanay ku iman karin waayo haddii dadku ay aaminsan yihiin labada xisbi anigu mabdaca labada xisbi haddaan midna ku qanacsanaynso inaan iska aamuso oo aan cabursanaado ma aha dalkani waa ka ballaaran yahay in laba xisbi lagu soo koobo waa in xisbiyadu ay ka bataan intaas dabcan xisbiyo furan ma noqon karamaxaa loo qaasuda kolley dee aragtida runtii iyagoo ay ku dhiseen waa madaxweyne waa sheegay laakiin aragti waxaan anagu aaminsannahay ka duwan oo ah in la heli karo matalaad saxa haddii la doonayo inay dadku ay agsas u yeeshaan tartan xalaalo oo xor ah oo ay maaragtay xisbiyada ay maaragtay ku yimaadaan kaasi qodob buu ahaa qodobada runtii laga murmay oo iyada laftooda dastuurka taabanaya waxaa ka mid ah in waddankan uu galo ama uu noqdo muxuu ahaa sida wadamo badan afrikaaniba ay yihiin muxuu ahaa madaxtooye ama madaxweyne iyo madaxweyne ku-xigeen oo lagu bedelo nidaamka barlamentarianka hadda jira oo mxuaha madaxweyne iyo prime minister taana dood badan baa runtii laga galay si waxaa looga hadlay runtii aad iyo aad u feeldheer marka qodobadaasa ayaa ugu waaweynaa arinta arinta baarlamaan baarlamaanka in laga guuro madaxweyne sidee looga doodayay maxaa diidan in madaxweyne awoodle iyo madaxweyne ku-xig waddanku imaan horta runtii de waxay horta wax kasoo hadday taasi imanaysa in dastuurka la bedelaa dastuurka bedelaadiis wuxuu noqon doonaa in habraaca dee ubligan runtii loo maro ayay noqon doontaa laakiin dad badan ba waxay aaminsan yihiin in ay awooddu ku ururi doonto madaxweyne oo ama madaxweyne hadda jooga ha noqoto ama madaxweynaha soo socda ha noqote haddii nidaamku sidaasuu noqdo iyadoo aynu ogsoonnahay dadka soomaaliyeed inaanay weli si dhab ah dib u heshiisiinka ama dambays